waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s dhibccom dhibicu xariijin soomaali runtii waxaa dhacay doorasho aada loogu tartamay oo runtii xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa aada ugu tartameen tartamadii waxaa ugu muhiimsanaa city of minneapolis oo ay kasoo galeen maxaanku idhaahdaa labada kursi oo lagu tartamayay kursiga kursiga waxbarashadu ahaa oo ay ku tartamayeen laba wiil oo dhalinyaro ah oo la yidhaahdo xasan cabdulqaadir iyo gurxan xasan cabdulqaadir baana a k ku magac dheer cabdulqaadir xasan baan ka wada ninka dhalinyarada ah oo aada ku da-da yar baa kusoo baxay sidoo kale kursiga labaad oo lagu tartamayo wuxuu ahaa kursiga war six ama xaafadda lixaad oo ay ku tartamayeen laba nin oo dhalinyaro oo soomaaliya oo nina ninkii kursiga sii hayay ahaa nina nin cusub oo hadda mataqaana kursi raadinaya ahaa inkastoo uu dhowr jeer oo hore kuraas hore kusoo tartamay marka ninka tartanka dhowr jeerka soo gala waxaa kamid a marna kursiga helin waa maxamuud nuur ninka laba jeer tartamay labada jeerna ku guuleystay kursigiisii markii labaadna guuleystay waa cabdi warsame waa garta marka guud ahaan doorashooyinkan oo kale dadka soomaalida ahee iyagu codaynaya maxay ku kala xushaan hadba dadka ay u codaynayaan intaana su-aashaa ka jawaabeen sidoo kale waxaa ku guuleystay city of magaalo kaleo nagu dhow iyadana oo isla state of minnesota ah gabar la yihahda fartuun axmed oo iyadana board of education ku guuleysatay sidoo kale waxaa city council kale ku guuleystay state of washington xaafad la yihahda wakiil ah wiil soomaaliya isna ku guuleystay oo runtii magaciisa haddaanu dusha ka haynin marka waxaad moodaa dadka soomaalidu inay runtii meel walba ay joogaan codkaadana bixinayaan u diyaar garoobeen inay dalkan ay la la falgalaan oo runtii qeyb ka noqdaan systemkan ee ku dhisan cadaaladda oo ay dadku codkooda dhiibanayaan oo fursad u arkeen marka haddaan usoo noqdo horta arrimaha ugu waaweyn dadka sidasida dadka soomaalidu waxaa nagu cusub inaanu runtii dadka aanu ku dooranno waxqabadkooda aada bay noogu cusub tahay waxaad moodaa in qaab shaksiyadeed dadka loogu kala codaynayo kala jeclaysi dadka la kala jecel yahay aysan weli ishu gaarin dadka soomaaliga iyo mawduuc in laga hadlo la yihahdo waxaasaan ku taageersanahay keliya waxay u muuqataa weli waxaad moodaa inay nooshahay hebel wuxuu wataa mataqaanaa qolo lagaroonayaa la yidhaahdo hebelna waa kasoo horjeedaa laakiin weli wax la tanjibal oo la taaban karmaa laakiin waxaad moodaa dad inay codeeyaan oo codkooda hebel ma rabo hebel baan rabaa bay hadda ku guuleysay inay gaaraan laakiin waktiga dhowaa dadka soomaalidu hadda waxaa bilaabanaysa in qofka lagu doorto waxqabadkiisa sababto hadda ilaa hadda markaan daawado waxqabad kama hadlayaane fara isku taagtaag bay u badan tahay waxyaabaha isku doorteen ka qaybgalka markay noqoto nidaamka siyaasadeed dabcan xubnaha u tartamaya qaar baa ku guuleystay laakiin guud ahaan doorashadu khasab maaha maraykanka ama minneabolis marka ma la yaqaana tir ahaan soomaalida ka qayb gasha oo codaysa horta dadka soomaalida ahi waxaa nala ku qiyaasaa marba number baa nala siiya anagu boqol kun baan isu sheegnaa laakiin stateka waxaa la sheegaa adigu ilaa konton kun oo qof inaan nahay estimatekii ugu dambeeyay two thousand ten laakiin percentageka ka qayb gala waxaad moodaa dadka soomaalida ah waktiga codeynta presidentialka ama madaxweynaha boqol kiiba boqol way ka qayb galaan laakiin markay noqoto xaafadaha iyo sito konsolada iyo waxaa laga yaabaa in boqol kiiba afartan iyo shan boqol kiiba konton ay ka qayb galaan
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali